beri baa waxaa jiri jiray qoys ka kooban gabadh iyo wiil waxaa la odhan jiray nadiifo aabbaheed waxa uu ahaa oday caan ah deegaankaas aabbaheed waxa uu ahaa nin ganacsado ah oo aad u mashquul badan in ka badan guriga oo u jiri jirtay nadiifo aabbaheed waxa uu u qaban jiray macalin gurigeeda wax ku bara kana caawiyo duruusta iskoolada iyo dugsiga markii uu wax barayo guriga aabbaheed ayuu joogi jiray nadiifo ma jeclaan jirin sida macallinku wax u baro